waxaa magaalada caasimada ee muqdisho kasoo degeen ka badan boqol dhallinyaro soomaali ah kuwaasoo ku xirnaa dalka liibiya dhallinyaradan u tahriibayaala ayaa doonayay inay u gudbaan yurub laakiin waxaa lagu qafaashay dalka liibiya iyagoona gacanta ugu jiray kooxa magafayaal ah mid ka mid a gabdhaha qaybta ka haa dhallinyarada dalka dib ugu soo noqday ayaa ka sheekaysay dhibaatooyinkii ay la soo noolayd iyo dhibaatadii ay badda iyo helkeeda waxayna sheegtay inay dhibaatooyin kala duwan la kulmeen intii ay tahriibka ku jireen iyadoo sidoo kale sheegtay in la dilay qaar ka mida dadkii iyada la socday oo ay saaxiibadeeda ka mid tahay iyadoo siyaadleysa ayaa waxay fadhiin u dirtay gabadhan dhammaan waalidiinta soomaaliyeed waxaynugu baaqday in carruurtooda ay ka celiyaan tahriibka sidoo kalena waxay la hadashay dadka ku fikiraya in dalka iskaga tagaan islamarkaanay tahriib galaan halkaa saaxiibadii la socotay anigu meydkeedii waan ka dul tallaabsaday aayar baanan iskaga dul tegey waalidiin badan ayaa jiray dadkoogiin u soo laabtaan rabay laakiin aanan u soo laabin karin oo hadda oo dhintay baan la hadlayaa dhallinyarta maanta aniga iiga dambaysa ee ku fikiraysa taariikh ani maanta hal sanno waxaan ku xidhnaa xero magafeeb isla mar ahaantaana waxaan ka tegay hooyaday iyo aabbahay oo aan waxba haysanin halkaa sanno wixii guri aan lahayn wixii hanti aan lahayn waa la ii soo iibiyey muddooyinkii dambe waxaa si-aada u sii kordhayay dhallinyarada soomaaliyeed ee u tahriibaya dalalka yurub iyagoona halkaasi ka raadinaya shaqo balse in badanoo dhallinyaradaasi ka mid a ayaa ku baxay gacanta kooxa magafayaal ah halka qaarna ay haraad ugu dhinteen dhulka saxraa ah in badan ayaan dhallinyarada looga digay inay u tahriibaan dalalka shisheeye iyagoo adduunya raadis ah waxaana taa beddelkeed loogu baaqay in dalkooda ay joogaan oo ay ka shaqaystaan dhulkooda hooyo